aad baad umahadsan tahay walaalka maxamed sheekh cali aroornimadii hore ee saaka diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqeymo culus waxay ka fuliyeen magaalada caasimada u ah iiraan ee taxraan halkaasoo ay ku dileen hogaamiyaal iyo saraakiil sare oo ka tirsan dowladda shiicada ee iiraan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay si gaara u beegsadeen xaafad ee ku taalla magaalada tahraan ee caasimadda waddanka iiraan halkaasoo ay deganaayeen saraakiisha ugu muhiimsan ee ciidanka kacaanka iiraan iyo sidoo kale aqoon-yahanada qaabilsan horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee iiraan sida ay warbaahinta iiraan ku warameen mawjado afar oo duqeymo ah ayay diyaaradaha maamulka yuhuudda ka fuliyeen ee magaalada tahraan ee caasimadda waddanka iiraan si gaar ahna waxay u beegsadeen goobo horey bartilmaameed ugu ahaa sida muuqatay ilaa ay haddana inta lasoo warinaya saddex xarumood ama saddex guryo oo ku yaalay ee bariga magaalada tahraan ee caasimadda waddanka iiraan ayaa gebi ahaanba dhulka lala simay halkaasoo ay deganaayeen kuna sugnaayeen saraakiil iyo hogaamiyaal sare oo ka tirsan dowladda shiicada ee iiraan warar hordhaca ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay ee duqeymahan yahuuddu ay ka fuliyeen ee dalka iiraan dadka ugu muhiimsan ee yahuuddu ku guuleysteen inay saaka nolosha dhaafiyaanna waxaa ka mid ah ee taliyihii ciidanka kacaanka iiraan ninka lagu magacaabo xuseen salaami oo la sheegay inuu ku sugnaa mid ka mida guryaha la beegsaday isaga iyo qaar ka mida istaafkiisa gaarka ah iyo sidoo kale xubno ka tirsan ee dowladda shiicada iiraan gaar ahaan ee aqoon-yahanada qaabilsan horumarinta barnaamijka nukliyerka ayaa hal goob ku wada sugnaa xilligaasina waxaa la sheegayay inay qorsheynayeen sidii looga hortegi lahaa weeraro ka imaan kara maamulka yuhuudda oo maalmihii lasoo dhaafayba la hadal hayay laakiin goobta ayay ku qurbaxeen dhammaantooda ilaa iyo hadda si rasmiya looma oga wadarta saraakiisha iyo hogaamiyaasha dowladda shiicada iiraan uga geeriyooday ama looga dilay weerarkii duqeynta ahaa ee saaka ka dhacay magaalada tahraan ee caasimadda waddanka iiraan hase yeeshee warbaahinta yahuudda iyo tan iiraan ayaa shaacinaya shakhsiyaadka qaar oo lagu dilay duqeynta saaka yahuuddu ka fuliyeen waxaa ka mid a dadka lagu dilay sida wakaalada tasniim ee maamulka iiraan kasoo baxda ay ku warantay laba aqoon-yahan oo ku takhasusay barnaamijka nukliyerka laguna kala magacaabo mahdi tahraanji iyo fariidoon cabaasi ee kuwaasi waxay ka mid ahaayeen saraakiishii iyo xubnihii saaka ku dhintay duqeynta diyaaradaha yahuuddu ka fuliyeen waddanka iiraan waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu dhaawac garaaba yahay cali shamkhani oo ah la taliyaha hogaamiyaha guud ee iiraan ninka lagu magacaabo ayatullahi khamenei ee wararka qaarna waxayba ku waramayaan inuu ku geeriyooday isbitaalka inkastoo aan la xaqiijin karin warbaahinta iiraan waxay sidoo kale ku warameen in ugu yaraan shan ruux oo shacab ah ay ku dhinteen duqeymaha ee yahuuddu ay ka fuliyeen ee magaalada tahraan ee caasimadda waddanka iiraan iyo dhaawaca labaatan kale duqeymaha ayaana si gaara uga dhacay mandiqad lagu magacaabo narmak oo dhacda bariga magaalada tahraan ee caasimadda waddanka iiraan maxamed sheekh cali war hadda soo dhacay wuxuu tilmaamayaa in sidoo kale weerarka yahuuddu ay ka fuliyeen magaalada tahraan ee caasimadda waddanka iiraan lagu dilay taliyihii guud ee ciidanka iiraan moxamed baakari telefishinka waddanka iiraan ee rasmiga ah ayaana warkan xilligan ee tabinaya wuxuuna sidaasi ku noqonayaa mas-uulkii ugu sarreeyey ee ilaa iyo hadda magaciisa la helay ee ku dhintay ee duqeymaha ay yahuuddu saaka ka fuliyeen magaalada tahraan ee caasimadda waddanka iiraan marka khasaarihii ugu xooganaa ayaa gaaray sida muuqata dowladda shiicada ee iiraan maamulka yahuudda ayaa si rasmi a u sheegtay duqeymahan waxaana lagu soo waramaya in amarka buuxa ee fulinta duqeymahan uu lahaa netanyahu dhigicabka ra-iisul wasaaraha ka ah kayaanka yahuudda ee xooga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin sidoo kale xaalad deg deg ah ayaa la geliyey guud ahaan deegaanada ay yahuuddu xooga ku haystaan ee dhulka filistiin dadka yahuudda ahna waxaa loogu baaqay inay ka agdhowaadaan malaaji'da iyo goobaha dhulka hoostooda ka qodan ee loogu talagalay in duqeymaha iyo gantaalada laga galo iiraan dhankeeda war ay soo saartay waxay ku hanjabtay in si culus oo kulul ay uga jawaabi doonto duqeymaha saaka ee yahuuddu ka geysteen magaalada tahraan ee caasimadda waddanka iiraan waxaana ay sheegeen in duqeyntan uu fuliyey kayaanka yahuudda laakiin ay gadaal ka riixayso taakuladeedii tabantaabadeedana leedahay dowladda maraykanka iyadoona waa iiraan ay ku hanjabtay in jawaabta ay bixin doonto ay noqon doonto mid labada dhinacba saameyn doonta marka lama oga tallaabada ay qaadi doonto inkastoo hanjabaadyo hore ooga soo baxay dowladda iiraan looga bartay inaanay noqon kuwo u fula sida ay ku hanjabtay ama aan lahayn miisaanka hanjabaadda ay jeedinayeen waxaase loo badinayaa baa laleeyahay in saacadaha soo socda ee maamulka tahraan uu isaguna qaado tallaab military oo aan la sahdaalin karin nooca ay tahay inkastoo la arki doono maraykanka dhankiisa madaxweynaha maraykanka donald trump oo warbaahinta qaar ay soo xiganayso ayaa sheegay baa la leeyahay in saraakiil badan iyo hogaamiyaal badan oo iiraaniyiin ah aan dib dambe loo arki doonin tani oo ka dhigan suurtagalnimada weeraro hor leh oo ka dhaca gudaha dalka iiraan laguna beegsado xubno muhiim u ah ee dowladda shiicada iiraan ee maamulka yuhuudda ayaana arrinkaasi si cad u sheegay oo wuxuu tilmaamay sida laga soo xiganayo saraakiil ka tirsan ammaanka iyo kuwa ciidanka yuhuudda in weerarkani uu bilow iyo furfurasho u yahay weeraro imaan doona marka weerarkan aad ayaa loo hadalhayaa waxaana wax laiska weydiinayaa bal jawaabta ay bixin doonto dowladda iiraan nooca ay noqon doonto iyo xaddiga ay la ekaan doonto waana weerarkii ugu cusla ee waayadan ee yuhuuddu ay ka fuliyaan ee gudaha waddanka iiraan maalmihii lasoo dhaafay ayay hanjabaadan iyo hadalhayntan taagnayd hase yeeshee in culeyskan iyo miisaankan ay yeelan doonaan duqeymaha yuhuuddu lama tawaqucaynin oo waxaa la suuraysanayay in kayaanka yuhuudda uu beegsan doono xarumo lagu bacrimiyo ama lagu horumariyo barnaamijka nukliyeerka iiraan laakiin hadda waxaa muuqata in hadafku uu yahay hogaamiyaasha sare ee dowladda shiicada iiraan waxaana suuragal ah maalmaha soo socda haddii duqeymo kale ay dhacaan in bartilmaameedyadu ay noqdaan kuwo ka muhiimsan saraakiisha xilligan ee ku baxay ee gacanta yuhuudda wixii warar ah ee kusoo kordha xaaladan iyo xiisadan taagan wararka iyo barnaamijyada soo socda ayaan dhegeystayaasheena kula wadaagi doonaa insha allah